أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon jabhadda t b l f ee tigre ayaa qorsheynaysa weeraro ka dhan ah dowladda xabshida itoobiya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka abaa iyo shabeellada hoose wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay dagaallo lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka bulufula iyo ceelcade ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka kataabel akhbaariya ee lagu soo gudbiyey weerara cadowga allah looga qabsaday gaadiid islamarkaana saraakiil culus looga laayay waxaa sidoo kale warka aad duhur ku maqli doontaan maqaal cinwaankiisu yahay maxaan ka ognahay xaqiiqooyinka duurka mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatan iyo sagaalka bisha dulxaj kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan jabhadda t b l f ee tigre ayaa qorsheynaysaa weerar ka dhan ah dowladda xabashada itoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya waqooyiga dalka itoobiya ayaa sheegaya in kooxda mucaaradka ee t b l f ay diyaarinayso weerar cusub oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo in dagaalkii tigre uu dib u qarxo sida uu tabiyey wargeeska caalamiga ah ee the african report madaxweynihii hore ee nigeria oo gacan ka geystay dhexdhexaadintii heshiiska bretoria ee labada kun labaiyo labaatan ayaa khamiistii gaaray caasimadda gobolka tigre ee maqala xilli ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed ee halkaasi ka jira warbixintu waxay xustay in booqashada obasanjo ay ku soo aaday iyadoo madaxa sirdoonka itoobiya ridwaan xuseen iyo madaxweynihii hore ee gobolka tigre getejo rida ay isla khamiistii ka digeen in t b l f isu diyaarinayso in maalmaha soo socda ay weerarto maamulka abiy axmed falanqeeyaal badan oo wargeysku soo xigtay ayaa aaminsan in booqashada obasanjo ay ka turjumayso walaaca sii kordhaya oo ka dhex jira midooda afrika oo ku saabsan in heshiiska bretoria uu wajaho caqabadii ugu weyneyd tan iyo markii qalinka lagu duugay khilaafka gobolka tigre ma ahan sababta keliya ee ay xiisaduhu usii kordhayaan balse sida wargeysku uu carabaabay waxaa walaaca kordhiyey digniinaha ka imaanaya mas-uuliyiinta sare ee itoobiya oo sheegay in gobolka uu kasii gudbayo iska horimaad siyaasadeed una sii socdo dagaal buuxa t b l f waxay si cad uga baxday heshiiska bretoria waxayna hadda isku diyaarinaysaa colaad hor leh oo furun oo ka dhan ah dowladda federaalka ay yidhaahdeen ridwaan xuseen iyo getejo rida mar ay dhowaan warbixin wadajir ah siinayeen aljaziira labada mas-uul waxaay ku doodeen in sirdoonka eritereya uu sameeyey isbahaysi ka dhex jira kooxaha kasoo horjeeda heshiiska nabadda waxayna sidoo kale ku eedeeyeen xubnaha ugu miisaanka culus t b l f inay dib u dhisayaan awood milatari haatanna isku diyaarinayaan weerar cusub hogaanka jabhadda xureynta shacabka tigre ee t b l f ayaan ilaa hadda si cad uga hadlin eedeymaha cusub ee ay soo jeediyeen mas-uuliyiintan ka tirsan xukuumadda abiy axmed warbixin uu soo saaray urur sheegta inuu ka shaqeeyo xuquuqda aadanaha oo ka jira gudaha itoobiya ayaa lagu shaaciyey in gobolka tigre laga wado askareen qasab ah iyadoo dhallinyaro iyo dagaalyaano hore la ururinayo si ay qayb uga noqdaan ciidanka milatariga waxaa sidoo kale la sheegay in boqolaal dhallinyaro ah la raafay xilli t b l f ay soo saartay sharci cusub oo dhigaya in askareynta ay waajib ku tahay dhallinyarada islamarkaana ciqaabo adag la marsin doono cidda ka hor timaada howlahaasi dadka taageersan howlgalkan ayaa ku doodaya inuu muhiim u yahay difaaca tigre halka dadka ka soo horjeedana ay u arkaan caddeyn muujinaysa diyaargarow dagaal oo t b l f ay wado iyo caqabad hor leh oo ay dareemayaan dadka deegaanka si kastaba gobolka tigre wuxuu u muuqdaa mid mar kala gelaya xaalad hubinta la-aan ah iyadoo ay jiraan cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan suurtagalnimada dagaal cusub oo mar kale ka dhex qarxa ciidanka xabashida etoobiya iyo jabhadda t b l f mahadsanida caliyare faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baayo ee shabeellada hoose laba qarax oo xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee gudaha degmada birdaale ee wilaayada baay ayaa lala egtay guryo ay degan yihiin laba sarkaal oo ka kala tirsan maamulka ridada degmadaas waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale ee shabeellada hoose mujaahidiintu waxay madaafiicu ku garaaceen murtadiinta degmada buulamareer waxaa sidoo kale faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta baangaraafta lagu gaartay dagaallo habeen hore ka dhacay inta u dhexaysa buulmareer iyo kontuwaari waxaa dagaaladaasi lagu dilay toban murtad waxaana lagu dhaawacay saddex kale iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray gaari cabdibile ah wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ka warbixisay dagaallo lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan haya isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey duulaan habeen dheelmad ah oo habeen ka hor saliibiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ay ku soo qaadeen degmada kuntunwaray ee wilaayadaasi waaliga ayaa ugu horreyn waxa uu ka warramay dagaalkii habeen hore ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta iyo waxyeeladii ay ka soo gaartay dadka deegaanka qaala tacaala faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jazaak allahu khayran xalay waxaa ka dhacay duleedka degmada kuntuwaarey dagaal ay iskaga hor yimaadeen ciidamo duulaan ah oo calooshood u shaqaystayaal ah oo maraykanka usoo tababartay iyo mujaahidiinta u taagan jidka allah dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi ilaahi subxana watacaala guuldarro iyo jab ayuu qoorta u geliyey cadowgii soo duulay loo yaqaanay bangaraaf ee maraykanka uu tababartay ee uu ugu talagalay dadka muslimiinta ee marasta ah inuu ku dhibaateeyo ee muslimiinta ah dadkaas oo hadda abaaro kasoo kabanayay noloshooda la daaladhacayay ayaa mogtahay ay ugu talagaleen inay mogtahay khalkhal geliyaan ilaahi subxana watacaalana wuu ka argoostay dhibaatada xalli deegaanka ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen saddex qof ayaa deegaankaasi ku shahiiday hal qof oo muslimana uu ku dhaawacmay ilahi subxana watacaala waxaan u weydiinaynaa dadkii ku shahiiday inuu shahaadadooda ka aqbalo ee muslimiinta ahaa kuwii dhaawacmayna ilahi subana wataala waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay bogsiiyo caafimaad siiyo eheladoodana samar iimaan allah ka siiyo dadkaasi waxaan ka xusi karnaa nin nabadoon ahaa oo siciid madar la yiraahdo nabadoonka degmada kuntuwaarey ee maxamuud hiraab ayuu ahaa ilahi subana wataala shahaadadiisa ka aqbalo isaga iyo xaaskiisaba meeshay cadowga waxaweyaan ku dileen waxaa kaloo aan ka xusi karnaa ninka saddexaad wuxuu ahaa nin macalin ah oo weliba curyaan ah macalin dugsi ah oo dugsi dhigayay dad waxbaraayey haddana iska nin maskiin ah ayuu ahaa isagana sidoo kaleet wuu ku shahiiday ilaahi subana watacaala shahaadada ka aqbalo dadkaasi marka ayay cadowga wax u yeeleeyeen nin dhaawacna waa jira isagana gacanta wax ka gaareen ilahi subana wataala ha bogsiiyo isagana waxa weyaan xaaladiisa waa lala tacaalaya oo dadka mugtahay dowladaasi libiga ah ee cadowga islaamka ah maanta waxa weyaan waxay ugu talagaleen waaye dadka muslimiinta inay ku dhibaateeyaan xaqiiqatan haddee waa maragma doonto dadkeeda ee la laayey xalay ee la aasay maanta dadka way u wada jeedeen meelo badanna way ka ge saasay u geysteen dhaqankooda saas ah inta badan ma aadaan meelaha dagaalada iyo mogtahay iyo culeysyadii ku jira ma aadaane dadka muslimiinta unbay dhibaateeyaan haddee ilaahi subana watacaala nuu ka argoosan doonaa waana jabi doonaan insha allah taala sidii xalay u jabeen ayay inta dhimanna u jabi doonaan insha allah tacaala muslimiintaanaan ciribta dambe iskale insha allah sheekha oo si hadlaya ayaa faahfaahiyey dagaalkii xoogganaa ee ciidanka mujaahidiintu ay ku fashiliyeen damicii cadowga ee ku salaysnaa argagixinta dadka shacabka ah ee sida nabadda ah ku seexday wuxuuna sheegay in cadowga allah uu halkaasi ka dhaxlay khasaare naf iyo maalba leh ciidankani waa lala socday maalmo ka hor ayay imaadeen degmada buule ayay imaadeen halkaas kasoo duwalaan tegeen mujaahidiinta waxaweyaan way u diyaargaroobeen waa lala socday hadda meesha ay marayaan waa lala socday ilaahi subana watacaalaana garabkooda ka baxay nimankii murtadiinta ahaa ee baangaraaf iyo calooshood u shaqaystayaalka ahaa walaalaha marka way la socdeen hadba meesha ay marayaan waa la socdeen xale ayay soo gureeyeen waa la helay xale dagaal ayaa laga hortegey bafaafka hore ee magaalada kuntuwaarey ilahi subana watacaala wuu jebiyey dhowr jeer ayay soo weerar tegeen inta jeer bay soo weerar tegeen ilaa shan jeer ah waxaweyaan ilahi subana watacaala waa jebiyey mujaahidiinta dagaal ayay kala hortageen muslimiinta waa laga difaacay waa la jebiyey adig kulley khasaa'irka hadda soo gaaray ee cadowgaas ilahi subana watacaala uu dhaxalsiiyey sideed murtad ayaa ku bakhtiday waxaa kale oo burbur uu soo gaaray markay laabanayeen oo afaafka buule ay sii maraayeen markay jabeen kadibna gaari cabdibile ah ayaa miine ayaa haleeshay iyadana sidoo kaleeto waxaweyaan askar ayaa kaga bakhtiday gaarigana waxaweyaan burbur ayaa soo gaariyay bartaas ayay ka jiiteen iyagoo jiidanaya ee buuro la galeen ilaahi subxana watacaala waajibiyey marka waxaweyaan jabkaas ayaa soo gaariyey mana suuragelin waxay u socdeen xaqiiqatan uma suuragelin dadkaa muslimiinta inay dhibaateyn inay rabeen waxaweyaan intuu ilaahay u qadiray ayaa ku baxday intaan ka badan inay geystaanay rabeen ilaahi subxana watacaalana waxaweyaan wuu jebiyey intaas ayaa cadowga soo gaartay ciidamada siribiyiinta maraykanka ee dullaanka ku jooga soomaaliya iyo iyahooda murtadiinta ayaa gabadfallo daran ka geystay wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo labada jubo waxaana allah fadligii dhanka kale ciidanka difaaca shareecada iyo sharafta dadka muslimkaha cadowga ay dhadhansiiyeen qaraarka mirihii uu beertay waad mahadsantahay cabdiqani munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud sida uu ku waramayo marwaan maxmed munaasabadani oo ka dhacday deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ayaa loo qabtay arday dhammaysatay tasxiixa iyo taxfiidinta qur-aanka kariimka kuwaas oo gaarayay ilaa toddoba arday ardaydan ayaa wax ku baranayay madrasada al-irshaad oo ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ee ka furan deegaankaasi taasoo ka mid ah madaarista soo saara jiilka soo koraya islamarkaana carruurta lagu baro qur-aanka kariimka iyo mutuunta cilmiga xafladdii gabagabada waxaa ka soo qaybgalay culimo waxgarad nabadoonno mas-uuliyiinta wilaayada waalidiinta ardayda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada alwakiila ugu horeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoona ka hadlay ahmiyadda iyo fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka qof kasta oo qabsada kitaabka alle iyo sunnada rasuulka jidka toosan asagaa haya jidka toosanna qur-aankaa kugu toosiyaa mar haddaad isu taagto inaad qur-aankii iska saxdo xifdigiisana aad la timaado inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankan kan ah waa midka wadda midda ugu toosnaanta badan leh midka dadka ku hanuuniyo weeye qur'aanku maadaama uu yahay hanuuniyo in qur'aankii la qabsado sharafta ummaddana uu qur'aanku yahay alla wuxuu yidhi jalla wacalaa wa innahu ladikrun laka waliqowmika wa sawfa tus'aluun qur-aanka adiga sharafuu kuu yahay nebi maxamedow ummaddaadana sharaf buu u yahay marka sharafta keliya aynu haysanno waa kitaabka qur'aanka weeye intaasi kadib ardaydii dhammaysatay tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo kaasoo dadweynihii ka soo qaybgalay munaasabadda ay la riyaaqeen
وبين رخو وشديد العمار وسبع علو خوص ضاد غض عساق وصاد ضاد ضاء ضاء مطلقا وفي من لبيل الحروف المطلقا qaar ka mid ah waalidiinta ardayda ayaa iyagana la siiyey fursad ay ku hadlaan waxayna muujiyeen dareenkooda farxadeed iyagoona u daceeyey macalinka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbarista carruurtooda ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa adduunyada intaad joogto waxaa lagula xawaaha adduunyo ay yihiin oo aysan khayr saas lahayn oo nabigoon noo sheego calayhi salaatu wasalaam ardayga iyo maamaarata waaridkiisa ilaahay qur-aankuu ku sheegay haddii darajo uu mid ka mid u gaaro ahlul iimaanna ay yihiin darajadaas in laysaga dabageyhayo marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajayhaynaa midaan waxaa lagu dalbaya aakhira waayo aakhiradaas allah inuu nagu gaarsiiyo adduunkana oo liibaan nagu marsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaaha mahadda iskale subxaana wa tacaala sukaanyo keenay dad islaama naga dhigay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa waaye marka wix ku dadaalay oo maaragta xalfadan marta ka shaqeeyana ajri xasana allah ka siiyo ardaydana diinta ilaha u sahlo ilaah saasaan ka baryaynaa dembigaan in allah dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa marka diinta in ilaahay ou maaragtayey kor u dhigo hoos ou kala yaabo macalinka yaa ay ilmahana alla isku dandayo ilaahay dembigoodii dhaafo diintana allah sahlaan leenahay ugu dambeyntii mid ka mid ah guddigii asaasay madrasada ayaa ka hadlay taariikhda madrasada iyo maraaxishii ayay soo martay insha allahu tacaala kelimadaydu waxay noqon doontaa ka warbixid madarasada madarasada magaceedu madarasatul irshaad baa la yidhaahdaa madarasada xilliga la furay waxay ahaaday kun afar boqol afartan iyo shanti bisha shanaad labaatan iyo lixdeedii waxaa lagu baranayana waa qur-aanka kariimka ah hadda waxyaalihii cardiga iyo bandhiga soo dhigaayey waa ardadii tasxiixa iyo taxfiidka ka qalin jebinaya maanta qur-aanka kariimka ay ku xifdiyeen culuumul qur'aan marka kutubaha ay ku qaateen muddada ay qur-aanka xifdinayeen waa tayseerul axkaam tajwiid iyo jazariyo iyo tuxfatul atfaal xagga suudigana waxay ka qaateen manduumadii abi isxaaq oo hadda ay soo bandhigayeen sidoo kale xagga fiqigana fiqhul muyasar ayay ka qaateen xagga xadiidkana waxay ka qaateen arbacuun nawowi insha allahu tacaala marka muddadaas ayay fureeday madarasadu munaasabadani waxay ku soo aadaysaa xilli maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu dadaallo ballaaran ku bixinayo madaarista qur-aanka ee ka furan wilaayada si kor loogu qaado waxbarista jiilka soo koraya waad mahadsantahay marwan bulshooyinka ku kala dhaqaanaa degmooyinka bulufulay iyo alcadde ayaa goobo fagaarayaalaha ku daawaday filimka kataabel akhbaariya oo lagu soo bandhigayo weerar cadowga allaha gaadiid looga qabsaday saraakiilna looga laayay aynu ku horumarno bashiir muxidiina waa iman iyo bulufulay
halkani waa barxadda masjidka jaamaca degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa goob ku caanbaxday ku daawashada aflaamta jihaadiga ee ka soo baxa alkataa'ib iyo kanaalka wararka xalay fagaarahan degmada buulafullay waxay ka mid ahayd goobihii ugu horreeyey ee bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee baay iyo si guud wilaayaadka islaamiga dalka ay ku daawadaan duulaankii lagu laayay saraakiishii riddada ee ku sugnaa baydhabo iyo askartii faraha badneed ee la socotay wuxuu ahaa muuqaal kooban balse soo bandhigay halaaggii murtadiinta ku qabsaday duleedka magaalada baydhabo maadaama qeybaha hore la arkayey taqadumka mujaahidiinta iyo firxadka murtadiinta oo la baxsanayo fagaaraha dagaalka oo sidoo kale uu daadsan yahay bakhtiyada murtadiinta iyo soo bandhigidda gaadiidka iyo hubkii faraha badnaa ee allaha fadligii soo galay gacanta mujaahidiinta intii uu socday dagaalkii ka dhaca duleedka magaalada baydhabo intii ay socotay daawashada filimka ayaana mikrofoonka andalus la dhex marnay qaar ka mid ah dadweynihii daawanayey
kuwayba daawanay filankii oo baydhawo mujaahidiinta codowka ilaahay kala dagaalamaayeen yo uu ku daawanay qalubsana eedaan daawati waxaa ii soo jiitay dadkan qoriya yar yo weden qori yaryar oo kii caaka ah walayo hofurdeegn aragaase baawurta saaranyin ilaahay subxaana wa tacaalaa awoodis yaa ka furdeen ilaahay baa leeya wamaa ramayta id ramayta walaakina allah ramaa ilaahya gemi gaalada ilaahya dili ilaahay subxaana wa tacaala kowba wamanaray qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum gacmihina ilaahay ka cadaabe ilaahay ari alxamdulilah kulla wadan gamaas insha allah waa istishaadiyan insha allah waa anaata mayba jire lixdan ishan sana jire insha allaahu maysinshe walaalayaalow yaa jihaadkaan ka sugnaadoy habeengan waxaa fiirsan filin boolfallay uun ka fiirsan filin ajaacib leh gaalada isqaqaajirta macal saraakiishood waxaa la ka yeele meel alle meesha iska hor yimideen iyo mujaahidiinna wax waaye shan daqiiqaba laisla daashiran sidoo kale dadkii fagaaraha degmada buulaful ay ku daawaday muuqaalkii laga soo saaray howlgalkii barakeysnaa ee duleedka magaalada baydhabo waxaa ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan kuwaas oo cabiray shucuurkooda iyo laabqabowsiga uu ahaa isdaarkan magacaygu waa sumaya cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada buulafulaay filinkaa daawan aad aad ugu faraxsannahay maasha allah filayadeeda faylaal fiirsidi walaalaha mujaahidiinta gacantasu ilaahay kor hagweela anoo magayleero sumeeye maxamed way barooge buulo fulaay wayba fiirsida filangaeedan fayle fiirsani baawure oo gaalada lahgaal aragnay maasha allah mujaahidiinta eed iyo eedan dagaalamaayaan arag una oroog mayba fiirsanay filan fayl fiirsani gaalada way ka guulaysidi mujaahidiintan garab ala sii gaalada ilahay jibi gaalada macnaa way burburiyey baawarayaashe iyo hubshe dhan iyo wal haroradi ee arday aad ilaahay garabsay mujaahidiinta gaalada ilaahay jibi anoo magayga ah maryama xasan cali aa waxaan sii daawanay filan xiise xambaarsan waxaa i soo jiitay kuwa gaalada intay soo duuleen oo mujaahidiin kamiin u galeen oo gaariyaal oo lagu soo furtay xilka diyaarada lagu ridooyo wax dhammaan qaniimo lagu soo gulmaystay maamulka islaamiga ee degmada boolofulay ayaa sii dardeergeliyey dadaalada dadka lagu wacyigelinayo misna lagu soo bandhigayo isdaaraadka xiisaha badan ee ka soo baxa mu'asasada alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta
sidoo kale isdaarka laga daawaday fagaaro ku yaalla degmada celcadde ee wilaayada gadow waxaa warbixintan ka diyaariyey casaab carafaad
halkani waa fagaaro ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga ee soo saarta muwaasada alkataib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkan xalay lagu fiirsaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay kataib al akhbaariya kaasoo lagu xasuuqay maleeshiyaad murtadiin ah dagaalkan oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ayaa ciidamada mujaahidiinta allaha fadligii waxaa u suurta gashay inay halkaasi ku dilaan askar iyo saraakiil aad u fara badan iyadoona kaamirada alkataib laga arkayo firxadka askarta maleeshiyaadka murtadiinta iyo hubka iyo qanimadii ciidamada mujaahidiinta ay kasoo qanimaysteen maleeshiyaadkaasi murtadiinta goobta filinka lagu daawanayay ayaa waxaa halkaasi iskugu soo baxay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada ceelcadde oo iskugu jira rag caruur dumar iyo ciroole intuu socday daawashada filimka ayaanu waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mida bulshadii halkaasi u soo daawasho tegay ku dhawaa idaacadda andalus alxamdulilah filimka anigo aad bu aad buu u qeyr badnaa waxaa weeyo insha allahu tacaala walaahi filimka aad iyo aad buu u caj badnaa maasha allah ran mujaahidiin oo dagaalamaya aad aad u aragnay marka waxaa weeye hadduu ilaahayna gaarsiisana hadee waxaa weeye gaalo say isku bahaysatay way caddaysatay annaga bulshaweynta soomaaliyeed waxaa laga rabaa meel walba ay joogaan inaan isbahaysanno oo aan gaalada ka hortagno oon dhiidhiino insha allahu tacaala meel walba ay joogto waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus caawa waxaan ku dhaawanay filin xamaasad leh oo lagu kala baxay marka insha allahu tacaala meesha waxaan ku aragnay wacdara aan caadi ahayn haleelyada mujaahidinta waxaan leeyahay sii wada dadaalkiina aad dalka iyo diintiinaba aad ku difaacaysaan waadna ku mahadsantiin waan dhowahay filin qiimo badan oo wax badanna tusiyaan meeshaan ku daawanay oo gaalo la halaagahayay iyo muslimiinta siday u dirirhayaan iyo gaalada siday iskaga dhilaan si cajiible ayuu noo dhiirageliyey aad iyo aad buuna noo soo jiitay ma wallaahi aad baan ogu farxay aad baan ogu farxay saraakiishoodii iyo murtadiintii madaxweyntoodii oo meesha lagu jarayo wadada ilaamiga dhex daadsan wax alle waxay wataena laga reebtay yaa meeshaas nooga muuqday fuleylnimadooda iyo tabaryaradoodana waa noo muuqatay waxdanaha ku bilaabay cabdulaahi maxamed cabdi maxaa caawakan ku daawanay filin aad aad u xiiso badan murtadiinta la xusuuqaayo oo kamii loogu dhigay baydhabo agtooda kadibma qanimadu iyo maxaa aragnay hubka faraha badan markaasaan ku faraxnay ilaahay ha barakee bartiina kasii wataan dhihi lahaa insha allah filin aad iyo aad u xiiso badan baan soo daawanay waxaan soo daawanay murtadiinta oo la ceyrsanayo waxaa warkastaan soo daawan jirnay waa raggaan naqaanoo geesiyaaloo weligood ceysan jiray aad baan ugu faraxa allaha barakeeyaan lay horey u socda waa ku dhawaada xataa andaruus waxaan daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan waxaan arkaynay murtadiinta oo xusuuq loo geysanayay iyo gaalada oo kabaheeda ka cararayso waxaan leenahay gaalada allaha jabiyo meel kastoo joogto geesiyaasha islaamkana waxaan leeyahay guulaysta weligina hagamina ayaan leeyahay filin aad iyo aad u xiiso badan oon ku faraxnay oo qulubta nagu degtay ayaan daawanay guuldaro ayaan u rajaynaynaa xasan gurguurta iyo wuxuu soo aduudabo
filimkan ayaa qayb ka noqonaya silsiladaha ay soo saaraysa muwaasada alkataib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhowaan halkani lagu daawaday filimka aadka u xiisaha badnaa ee hadiyadda ciidda
haatan waxaad ku soo dhowaataan maqaal cinwaankiisu yahay maxaan ka ognahay xaqiiqooyinka iyo doorka mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika faysal mahad soomaali ayaa soo jeedinaya al-shabaab waa mid ka mid a awoodaha siyaasadeed ee sida weyn uga muuqda dalka soomaaliya maamuladooda bartamaha iyo koonfurta saameyntooda iyo halka ay maanta ka taagan yihiin masiirka dalka ayaa ah mowduuc si joogtaa loogu falanqeeyo kulamada siyaasadda ee gudaha dalka iyo shirarka caalamiga ah ee qaramada midoobay midowda yurub midowda afrika jaamacadda carabta iyo igaad inkastoo al-shabaab tahay koox mayal adag oo siyaasadda iyo caqiidada islaamka isku laraysa haddana waa nidaam xooggan oo awood u yeeshay inuu sameeyo nabad kala dambayn iyo hannaan maamul oo ay ku qanacsan yihiin inta badan dadka ku hoos nool gobollada iyo magaalooyinka ay ka taliyaan jessica stan oo ah cilmi baare maraykan ah oo si gaara ugu takhasustay argagixisada iyo xagjirnimada ayaa qabta kooxda ka dagaalanta soomaaliya inaysan mudnayn in la muujiyo hufnaantooda laakiin haddana waxay sheegtay in cilmi baaristu ay qasab ka dhigayso in xaqiiqooyinka lasoo bandhigo si loo ogaado cadowga awooddiisa iyo saamaynta fakarkiisa gudaha dalka iyo dibaddiisaba al-shabaab waxaa laga qabaa laba aragti oo isbarbar socda qayb waxay u taqaanaa awood adag oo u taagan difaaca dalka kuna jirta kaalintii daraawiishtii sayidka ee la diriirtay gumaystihii caddaa halka qayb kalena ay si adag u dhaliisho una aragto inay caalamka ka dambeeyaan islamarkaana ka soo horjeedaan wada noolaanshiyaha iyo waxwada qaybsiga intaasi waxaa dheer in kooxdu iyaduna isku aragto inay tahay awood u taagan difaaca diinta iyo dalka waxaan dhegaystay khudbad uu ciiddii fitriga jeediyey amiirka al-shabaab axmed cumar abuu cubayda sidoo kale waxaan la socday khudbad uu ciiddii carafo jeediyey afaayeenka ururka cali maxamuud raage labada hadal jeedin waxay ahaayeen kuwa taabanayay masiirka dalka dadka diinta iyo food securitiga ama sugnaanta cuntada waxaana ka muuqday kalsooni dowladnimo iyo hiigsigooda ku aadan la dagaalanka ajanabiga iyo soomaaliyo isjecel oo hal jiha u jeysata dhanka kale waxay isku arkaan inay ka adkaadeen dowladda soomaaliya maadaama dagaalkii uu xasan sheekh bilaabay sannadkii laba kun iyo laba-iyo labaatankii uu sababay in kooxdu dib u soo celiso ciidanka qaranka lana wareegto magaalooyin iyo deegaano dheeri ah madaxweyne xasan ayaa waraysi uu shalay bixiyey ku qiray in looga guulaystay dagaalkaas laakiin wuxuu taageerayaashiisa ku qanciyey inay guushaasi tahay mid ku meel gaar ah oo aysan noqon doonin mid kama dambaysa dabcan ereyadaasi waa xigmad uu horay u adeegsaday mahatma gandi halgamaa hindiya u dhashay oo la dagaalamay gumaystihii ingiriiska si kastaba ha ahaatee siyaasi swidish ah oo si weyn ugu foogan arrimaha siyaasadda soomaaliya kana mid a dadka sida dhow ula socda xaaladaha dalka oo aan shalay ku wada qaxweynay grand hotel stockholm ayaa dagaaladii dhex maray al-shabaab iyo dowladda afartii sane ee lasoo dhaafay ku tilmaamay laba weji wejiga koowaad waxaa qaaday buu yidhi dowladda wejiga labaadna waxaa qaaday al-shabaab haddii si dhaba loo eego dowladda maanta jirta waxay la tacaalaysaa caqabado badan oo isbiirsaday amni dhaqaale kacdoon bulsho iyo sidoo kale cadaadis siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah caqabadahaasi ma aha kuwa fudud waxaana ka dhashay in adduunka oo dhan uu aragti hoose ku eego dowladda israa'iil ayaa aqoonsatay somalilan trump ayaa dowladda qashin ku tilmaamay qaar ka mid a dalalka galbeedkana waxay dhimeen dhaqaalihii ay siin jireen mintidiinta waxaa miisaan xooggan u yeelaya jiritaankeeda muddada dheer go'aankeeda aan isbeddelbeddelka iyo tanaasulka lahayn midnimadeeda iyo awoodaheeda dhanka fikirka oo ay aad uga faa'iidaysanayso sida warbaahinta waxaan daawaday dhowaan muuqaalo lix qaybood ka kooban oo ay ku soo bandhigtay faragelinta diineed ee lagu hayo dalka taasoo anigu aan u arko qayb ka mid ah waxyaabaha argagixisada abuuraya ama qofka soomaaliga ku xambaaraya inuu hubka qaato faa'iise kulane iyo cabdikariin barqad oo aad u mucaarada al-shabaab waa markii ugu horraysay oo aan arko iyagoo u riyaaqaya hadal uu filimka ku dhex sheegay cali dheere oo ku baaqayay in soomaalidu mid ka noqoto ka hortagga ololaha kiristaamaynta oo meel la iska dhigo waxyaabaha kale ee lagu kala duwan yahay arrintan waxaan u soo hadal qaadayo ayaa ah inaan muujiyo sida ay nimanku xujadooda u caddaynayaan iskuna dayayaan inay qof walba oo soomaali ah ama xataa ajanebi ah ku qanciyaan inay yihiin niman lagu haysto diintooda iyo dalkooda laakiin dhanka dowladda markaad eegto waxaad arkaysaa inay samaysay cagsiga waxyaabaha kooxdu ku hormarayso haddii kooxdu muddo dheer jiritaankeeda ilaashanaysay dowladdu way sii kala qaybsamaysaa somalilan marka laga yimaado waxaa madaxtooyada bannaanka ka ah jubbaland iyo puntland haddii al-shabaab dadka ku hoos nool aad u ilaaliyaan qabkooda madax bannaanidooda iyo ammaankooda taas beddelkeed dowladdu waxay bara kicisay in ka badan hal milyan oo qoys gar iyo gardaro waxay ahaataba haddii kooxdu midaysan tahay dowladdii dhexdeeda ayaa hubka isku haysta oo ku hor dagaalantay bulshada muqdisho sidoo kale meesha ay shabaabku dadkooda qabyaaladda kala dagaalamayaan kuna qancinayaan inay diinta ku midoobaan dhanka kale dowladdu waxay burmuudgaraysaa kala sooc ku salaysan qabiilka arrimahaasi oo dhan waxaan aaminsanahay inay keeni doonaan in mintidiintu mar un helaan fursad diyaarsan oo ay dalka kula wareegaan xataa iyagoon dagaalamin horey waxaan u soo aragnay in taalibaan ay la wareegeen afghanistan hadda koox wadaada ah ayaa qabsaday dalka maali intiisa badan kuwaasoo lacag ku baadigoobaya madaxweynihii dalkaasi al-shabaab waxaa soo badanaya dadka ku qancaya markaan anigu baaritaan sameeyey islamarkaana aan akhriya daraasaad badan lana sheekaystay dad dhulkooda ka soo laabtay iyo suxufiyiin xogogaal ah beesha caalamkuna waxay ka sii niyadjabaysaa la dagaalankooda halka waddamada dariska sida etoobiya ay dhibaatooyin daaqili ah la daalaadhacayaan iyadoo ay sidaa tahay dowladda ayaa weli doonaysa inuu waddanka foodo sii ahaado oo aan ka harno caalamka halka kuwa kale ay danaynayaan inay la baxaan khayraadkeena siiba shidaalka iyo macdanta hadalkii uu madaxweynaha soomaaliya ka jeediyey magaalada jowhar toddobaadkii tegay dhammaadkiisii waxaa ka muuqday inuu geli doono heshiisyo cusub oo hor leh xilli la isku haysto muddaxileedkiisa laguna xamanayo inuu taageero ka helayo dowladda turkiga oo uu kala dhexeeyo heshiisyo dhaqaale kuwa amni iyo kuwa difaac ugu dambayntii waxaa biyakama dhibcaan ah inay fakaraan dadka soomaaliyeed oo la isku dayo inaan isku nimaadno annagoo madax bannaan oo uusan ajannabina guddoominayn waxaan arkaa haddii labeynta bulshada iswaraysato loona hadlo si xor ah lagana doodo danaha dalka in la fahmi karo al-shabaab lagana faa'iidaysan karo khibradahooda militari maamulka amniga iyo daacadnimada xal ma ahan labaatan sano kadib inuu dalkeena u burbursanaado ajande dagaal oo aan keena ahayn oo reer galbeedku noo keeneen maqaalkan waxaa qoray cabdirasaaq xaaji xuseen walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nagay taas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu